caasimada soomaaliya muqdisho waxaa tobankii sane u dambeeyey maalgashi xoogan ku sameynayay ganacsatada iyadoo ay taasi dhiirigelisay da'yar badan oo waddanka iskaga tahriibi jiray iyadoo hadda qulqulkii dhallinyarada dhoofi jirayna hoos u dhacay ayaa loo sababeynaya fursadaha nololeed ee dib uga soo muuqday halkaasi wariyaha v o a cabdicasiis berrow ayaa haddaba qaar ka mida dhallinyarada waxbaratay iyo weliba kuwa ganacsiga ku jiraba la kulmay islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey
soomaaliya oo tobannaankii sane ee ugu dambeeyey safka hore uga jirtay dalalka ay ka tahriibi jireen dhallinyarada shaqola'aanta ka jirta awgeed hadda wax badan ayaa isbeddelaya waxaana arrimahaasi horseed u ah dib u kabashada nabadgelyada iyo hanaanka dowladnimo ee dib u soo muuqanayay sannadihii u dambeeyey inkastoo ay weli meelaha qaar ka jiraan falal amni darro haddana magaalada muqdisho oo ah caasimadda waxaa laga hirgelinayay maalgashi ganacsi oo rajo geliyey da'yar quus ka joogay inay shaqo ka helaan dalkooda muumin axmed maxamed waxa uu ka mid yahay da'yartaasi toban sano ka hor ayuu aqbalay inuu ka shaqeeyo hoteelada ku yaalla caasimadda lacagtii uu qaadanayo uu in ka mid ah aruuriyey waxa uu saami uga yeesha maqaaxi weyn oo ay hadda ka shaqeeyaan dhallinyaro badan markii hore meel ka shaqaynayay shaqaalaan ahaay aniga iyo nimanka oo dhallinyaraha habin haynin kamiga nagu sii fiirsan weli ayaa waxaa isku soo qaadnay inaan meel cusub aan furno waxyaaba badan aan isweydiinay maraa ku fikirnay jiim ka dhigno marka dabaadna ku fikirna inay tahay meesha meel ku haboon in laga dhigo cafe shop ama meel maqaaxi maadaama ay tahay meel biyu
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka baxay jaamacad ku taalla caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa aabba haysta dhowr carruura waxa uu hadda diyaarinayaa heerkiisii labaad ee jaamacadda lacagta waxbarashadiisa iyo biilka carruurtiisaba waxa uu ka soo saaraa suuqyada muqdisho waxa uu v o eda u sheegay in dhallinyaradii tahriibi jiray ee hadda fursadaha ka dhex helayaan gudaha dalka
muqdisho wax badanaa kusoo ziyaaday haba u badnaadaan xal abuure isku egeeg oo isbarbar socdo laakiin waxay tamayd diiradaha u furtay in ay dhallinyarada ay fahmeen inay wax xal abuuri karaan oo ay wax cusub soo saari karaan inkastoo ay isku dayanayaan oo laakiin looga baahnayo waxyaabo kaleo ka duwan taasina waxaan dhigi karnaa dadka oo aan macnaha qaarkood helin meel ay kasoo heli lahaayeen khibrad kale oo hal abuur kale ay ku kordhi lahaayeen ama fikir kale ay ku kordhi lahaayeen iyo hal abuurada qaar oo haddii hadda la sameeyo ee keeni karo inaysan ciyuub bulaalin oo ay ka doorbidayaan midkan ay ciyuub ka helayaan waxyaaba ay nolosha ku maarayaan iyadoo magaalada muqdisho sanad walba ay ka soo baxayaan jaamacadaha dhallinyaro badan haddana waxaa badan xaddiga shaqola'aanta ee weli jirta waxaana yar hal abuurka dhallinyarada ay sameeyaan laakiin waxaa jira in yar oo dhallinyaro ah oo sida muumin oo kale la yimaado qorshe hal abuurkiisa laga soo bilaabay meel fog
hantidaa qabnay boqolkiiba sagaashan waxaana dhihi karaa aad iyo aad u wanaagsantahay sidii hore aan ka lahayn soo hadda markaan aragno sida loogu kala imaado customer feedback ina siiyaan iyo sida loo saxoyn booqdo iyo sidaan ka tegaynay sidaan hadda ay tahay aad ugu wanaagsan dhowr jeer ayuu sida da'yar badan wiilkan dhallinyarada ah ee hadda noqday ganacsadaha ku fekeray inuu soomaaliya ka tahriibo laakiin waxaa u muuqatay fursad kale uu ku samayn karo nolol u dhiganta ama ka sarraysa tii uu qurbaha ka raadin lahaa qofkaad u fircooni muujiyo oo u dhiiranaado inuu shaqeeyo shaqadu waxayna ha ahaato inuu taariibo ama inuu dalka dugdiisa aado intaba wuu ka maarmi karaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku soo kordhaya hal abuur ganacsi oo aad u ballaaran kaasoo ay la imaanayeen dhallinyarada hase yeeshee waxaa weli muuqata in xaddi fara badan oo da'yara ay shaqola'aan ku haysa magaalada muqdisho cabdicasiis barrow v o a muqdisho